wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay ku qabatay shir loogu magac daray bambaxa wasaaradda deegaanka kaas oo ay ka qayb galeen shaqaalaha iyo madaxda wasaaraddu shirkan oo ku saabsan hagaajinta howlaha shaqo ee wasaaradda waxaa furitaankiisa hadallo ka jeediyey madaxda wasaaradda oo uu ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka dowladda federaalka soomaaliya oo ka warbixiyey shaqooyinka muhiimka ah ee wasaaraddan horyaala wasaaraddan ahmiyad weyn bay u leedahay dalkan soomaaliya maadaama saaka dictor dictoorka uu taabtay wasiirkan uu sheegay dhibaatooyinka halista leh ee aan wajahayno shaqooyin badan baa ina horyaalla waxaana looga baahan yahay istraatiijiya inaan dejinno qorshayaal cadcad inaan dejinno inaan u qareenno sidii loo heli lahaa dhaqaalaha loo baahan yahay dalkan uu u baahan yahay si looga hortago dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waa aaminsanahay wasaaraddu inay leedahay shaqaale aqoon leh xirfad leh taya leh kana soo bixi karo waajibaadkaasi dhanka kalena wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka oo dhankooda goobta ka hadlay waxa ay dardaaran la wadaageen howlwadeennada wasaaradda hadafkii wasaaraddu ay lahayd aan fududayna inay gaarto laakiin mashiinkii wasaaraddu ku socotay adinka waay waxaan rabaa fursaddan inaa uga faa'iidaysataan inaad mar labaad isku barataan shaqooyinkiina saa isula leedihiin iyo midda noo taalla si guud iyo si khaasaba loo qorsheeyo halkaan markay dhammaato labada maalinna aysan ku dhammaanin sheekada halkaan inaysan ku dhammaaninna wasaaradda ay ka socoto shaqadan iyadaa wasaaraddu ma ma loogu fadhiyo keliya inay dhirirle abuurto inay maxaan ku raahday horumarka quruxda cagaarka looga baahanya laga sugaayo keli maaha waxaa laga rabaa waxyaalo badan inay la jaan qaadaan siyaasadda dalka qorshaha madaxweynaha qorshaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda dan qaran inaan wada qaadano dhammaanteena waajibna saaran waaye ugu dambeynna bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka soomaaliya oo shirkan furay ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay hanaanka shaqo ee wasaaradda deegaanka howlo badan kuma dhiiran karno ilaa aan aragno inaynu leenahay shaqaale iyo hoggaan iyo maamul qaban kara waxaa ka mid a ka soo qaad wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guryeynta haddii aanu hadda golaha geenno siyaasad oo aanu idhaahno dhismo aanaan ansixin dalka lagama samayn karo oo waa in laga fiiriyo waddo aanaan ansixin dalka lagama lagama samayn karo oo aanu ka eegayno markii wasaaradda howlaha guud ay ku eegto mandarad ama lenses ay ku eegto dhismo iyo horumar oo shaqadoodii ah aan idhaahno ma dhisi kartaan ilaa anaguna aan ku eegno mandarad ama lenses ah climatka iyo deegaanka maxay saameyn ku samaynaysaa haddii aynu caasimadaha sida caasimadoo kale aanu nidhaahno marka laakiin waxaa ka horaysa war anagu cabacitigaas ma leena horta intaynaan oran maxaa dhahay inaad wax joojiso waxna aadan qaban karin maxaa ka xun laakiin markaad aragto inaad awooddeedii iyo aqoonteedii iyo diyaargarowgaagii haysato ayaad odhan kartaa sharcigaasaan samaynayn siyaasadahaasaan dejinayna waxay ku xidhanta marka waxaasoo dhan dhallinyarada wiilasha ee gabdhaha ah ee hor ee hor fadhiya waxa ay muxuu ahaa sameeyaan ayaa ku wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimilada iyo xaalada iyo xaaladaha arrimaha deegaanka ee dalka ka jira